kismaayo forex academy ayaa dhowaan laga hirgeliyay magaalada kismaayo waa akademi lagu baran doono xirfadaha suuqyada online-ka gaar ahaan xirfadda loo yaqaano forex kismaayo forex academy waxay qaadatay ardaydii ugu horreysay bishii tagtay ee maarso hadda waxa ay marayaan sida uu sheegay maamulaha macadka lebalka saddexaad maamulaha macadka kismaayo forex academy abshir shariif ayaa waxa uu sheegay in hadda macadka uu qaadanaya arday cusub kuwaas oo la bari doono xirfadaha suuqyada online-ka gaar ahaan xirfadda loo yaqaano forex dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ayaa waayadii dambe waxay la daala dhacayeen shaqa la-aan balse suuqyada online-ka ayay waayadii dambe aada u fahmeen waxaana xirfadan lagu baranaya suuqa online-ka ee kismaayo forex academy ay noqon doontaa mid baahi weyn oo dhalinyaro badan ay qabeen ay ka dabooli doonto marka la fiiriyo barashada xirfadda suuqyada online-ka haddaba waa kan maamulaha kismaayo forex academy abshir shariif xasan oo ka warbixinaya waxyaabaha lagu baranaya macadka isagoona sheegay in arday cusub ay qaadanayaan macadkooda waxaan ahay ustaad abshir abshir shariif xasan dayib waxaan ahay asasaha iyo maamulka macadkan akademiyadan la yidhaahdo kismayo forex academy kismayo forex academy waa akademiyada qabtirayso baahida loo qabo xirfadda forex akademiyadan waxaa la hirgeliyey oo mashruuceedii bilowgeeda aan bilownay asaasigeeda aan bilownay bishii maarso bilowgeedii hadda bishii labaad uu furan yahay ardadii koowaada lagu asaasay hadda waxay marayaan advance level ama levelka saddexaad koorsada waxay qaadanaysaa saddex bilood saddex levelna u kala baxdaa laba bilo ugu horeeyo ardayga waxaa la baraa waxaa la siiya koorsadii casharada iyo xirfada wax ku saabsan bisha saddexaadna waa bisha baracticalka ardayga u qaadanayo oo masteriga ah oo ardayga master lagu master garanayo xirfadii iyo casharadii u qaatay koorsada soo qaatay in suuqna la geeyo lagu tababaraa marka waxaan baraarujinaynaa ana baaq u daraynaa una yeeraynaa dhalinyarta soomaaliyeed oo baahida zaa'idka u qabto hamina u leh inay bartaan xirfadan forex haddana xirfadda waxaan idinkaga furan magaalada kismaayo si kastaba ha ahaatee xirfadaha suuqyada online-ka ayaa waayadii dambe waxay noqotay in dhallinyaradu ay ka macaashaan ayna ka sameeyaan lacago badan ay ku dabaraan noloshooda kagana maarmaan shaqo la-aanta baahsan ay sheegaan dhallinyarada qaar